barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin shan iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idiinkala socodsiin doona ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan sida looga faa'iidaysto warbaahinta bulshada gaar ahaan goobaha shaqada waxaanu social media ahaan uga faa'iidaysanaa gaar ahaan whatsappka shaqadayada maalinlaha ah ee dowladdasu magaalada berbera ka soo bilow maayar xooghaye iyo agaasimayaashaydu waxaanu nahay dad tiam weega oo isku shaqaha walow shaqooyinkooda ay kala duwan tahay
waxaa kaloo aad maqli doontaana warbixin ku saabsan dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo ka dareen celinaya barnaamijka shaqa abuurka ah ee ay u samaynayso dowladda hoose ee muqdisho sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijkeenna
yaa hala waxaa filayaa waa nimcayaasin caraale iyo weliba bikeba si wada jira heestaasi ugu luqayn doonaa barnaamijkaad ku maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayadan duhurnimo xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dadka u soo socdaalaya dalka maraykanka ee ka imanaya siddeed waddan ayaa waajihi doona xanibaado cusub kuwaasoo ku tacalluqa xanibaada cusub oo dhanka socdaalka ah oo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu shalay axaddii saxeexay shuruucdan cusub oo dhaqangelaysa bisha soo socotay oktoobar siddeed iyo tobankeeda ayaa saamayn doonta dalalka soomaaliya jaad iiraan libiya kuuriyada waqooyi suuriya venezuela iyo yemen waxaana saraakiisha maraykanku ay sheegeen in dalalkani ay diideen inay maraykanka la wadaagaan xogta argagixisada iyo arrimo kale shaacinta go-aankan ayaa imanaysa kadib mid hore oo si kumeel gaadha dadkan inay maraykanka soo galaan uga xanibay lix dal oo muslim u badan kuwaas kaasi oo dhacayay kadib markii u dhaqan galay waxaana uu go-aankani hore ahaa mid xanibayay muwaadiniinta u dhashay dalalka soomaaliya iiraan libiya suudaan syriya iyo yemen waxaana go-aankan cusub uu liiska ka saaray dalka suudaan halka sidoo kale uu ku soo daray dalalka jaad venezuela iyo kuuriyada waqooyi kurdiyiinta ciraaq ayaa maanta u codaynaya afti la xidhiidha madax bannaani inay ka qaataan inta kale ee dalka ciraaq waxaana la filayaa in kurdiyiintu ay si weyn u oggolaadaan hase ahaatee maraykanka iyo ciraaq ayaa la filayaa inay arrintan ka hor yimaadaan mas-uur barzani oo ah madaxweyne goboleedka kurdiyiinta ciraaq ayaa ugu baaqay in ilaa shan milyan oo qof oo u diyaar garoobay inay codeeyaan in ay codkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ah natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa isla salaasada berri ah inay soo baxdo inkasta oo haddiiba haa xataa hadday u codeeyaan aanay markaba jidka u xaadhi doonin in ay xorriyad helaan hase ahaatee ay bilow u noqon karto wadahadallo la xidhiidha mustaqbalkooda
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington muddooyinkii u dambeeyey waxaa bulshada si weyn ugu dhex faafay adeegsiga noocyada kala duwan ee baraha bulshadu ay ku xidhiidho kuwaasoo dadku ay u isticmaalaan siyaabo door ah haba u badnaadaan dhallinyaraduye haddaba marka laga yimaado in loo adeegsado hanaan madadaalo iyo weliba xog isweydaarsi ayaa sida oo kale waxaa jira dad uga faa'iidaysta sidai ay kor ugu qaadi lahaayeen hanaanka shaqo ay hayaan dowladda hoose ee magaalada berbera ayaa ka mid ah goobaha adeegsada baraha bulshada jimcaale cabdilaahi oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladdaasi hoose islamarkaana ah nin dhallinyara ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariya uga warramay sida ay shaqo maalmeedkooga ugu isticmaalaan teknolojiyadda casriga wakhtiyadani la joogo teknolojiyadda casriga ah ama adeegsiga teknolojiyadda casriga ah waxau marayaa heerar kala duwan oo inta badan dadku aanay u adeegsan jirin wakhtiyadii hore walow ay ballaadhan tahay teknolojiyadda casriga ahi waxaynu gaar ahaan barnaamijkani ku eegaynaa adeegsiga baraha bulshada ama waxaa loo yaqaan social midiyaha iyo sida ay uga faa'iidaystaan dhallinyarta guud ahaan gaar ahaan goobaha shaqada waxaa ila fadhiya jimcaale cabdilaahi oo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada berbera waxa uu isku xidhka iyo nidaamka shaqeeya ee waaxdani ee dowladda hoose magaalada berbera iyo guud ahaan dowladda hooseba waxay u adeegsadaan nidaam ka duwan nidaamyada iminka loo shaqeeyo ee inta xafiis la fadhiisto lagu kulmo lagu sheekaysto beddelkeeda waxay sameeyaan haynoo sheega jimcaale Een, waxaanu social media ahaan uga faa'iidaysanaa gaar ahaan whatsappka shaqadayada maalinlaha ah ee dowladda hoose magaalada berbera Een, ka soo bilow maayer xoghaye iyo agaasimayaashaydu waxaanu nahay dad tiam weega oo isku shaqaa walow shaqooyinkooda ay kala duwan tahay macni koox u shaqeeya koox u shaqeeya Een, tusaale ahaan waxaanu leenahay qolal baanu leenahay whatsappka qolal baanu ka leenahay waxaan guruubada la yidhaha waxaan guruubada la yidhahdaan leenahay Een, gruub shaqo kasta gruub baan u samaynay iyo tiimkii ku taxalluuqaya qofa meelka soo gelayo marka xilliga shaqada lagu jiro iyo xilliga shaqada aan lagu jirin ama guryaha la joogo ama meelaha kale la joogo qof kasta shaqadii taallay maalintaa whatsappka la soo dhigaya tusaaleahaan maayirkaa soo dhigaya maanta shaqooyinka yaalla ee dheeraadka kaa shaqadii maalinlahay anugu qayb baan ku leeyahay baa laga yaabaa agaasimo kalena qayb buu ku leeyahay agaasimo kasta ama qof kastaa roolku ku leeyahy buu qaadanaya dan haddana hadhow shaqadii markuu qofku dhamay sawirba ka soo qaadaya uu soo boos garaynaya macnii warbixin celintii iyo warcelintii iyo halkaasaa lagu kala qaadanaya aad iyo aad marka shaqadii la qabanayey iyo marka lasoo dhameeyaba labadiiba halkana laga yarkayaa marka micnaheed waxa weye gruubkii oo dhan matalan maarku uu safar badan yahay mar buu dabadda aadaya mar buu hargeysa tegaya isagoo hargeysa jooga ama meel kala jooga ayuu shaqadii halka kala soconaya oo soconaysa maalintaa wixii la qabtay oo online buu halka ka arkaya iyadoo qoraalna waatan xafiiskiisa tegaysa markuu imaada la soconaya marka anagu runtii dowlad hoose ahaan faa'iido weyn baa marku qabnaa iminka oo shaqooyinkaa naga fududaaday maayirkii baa shaqo baylaha buu arkaya meel ku arkaya ama mas-uulka la arkaya uu sawiraya wuxuu soo dhigaya gruubkii qofkii shaqadaa lahaa waxay saarnaa ee qaabilsanaa wuu arkaya shaqada halkaa baylaasan tallaabuu ka qaadaya shaqadii markuu soo dhameeyo feedbackii halkan loo wadaagaya dareen celintii macne dareen celintii waxaad ii sheegtay in guud ahaan dowladda hoose magaalada berbera iminka nidaamkan ay ku shaqaysaa ay tahay in laga faa'iidaysto teknolojiyaddii casriga ahayd ee gaar ahaan whatsappka oo kooxaha ama guruubada lagu kala shaqeeyo dadku waxay isweydiin karayaan xafiiska marka lagu kulmayo iyo marka la isticmaalayo aaladan een, farqiga u dhexeeya wallahi niyow waa waa su-aalo horta cajiiba Een, sidaad og tahay dadka maamulkahay shirkooda uu go-an yahay ama toddobaadle ama bille saasoo kale u- u u qoondeysan yahay gruubkan wuxuu kugu dawan yahay isagu waqti ma laha ishuuba arrin baa soo kordhaya halkaasaa lagu falanqaynaya iminka keenna aynu hor yaalla waa waa waa qolka caafimaadka aasaasiga ee degmada oo dowladda hoose ay qaabilsan tahay isuduwihii deg- caafimaadka ee gobolka iyo maayirka iyo waxyagiba iishuuga caafimaadka ka soo kordha halkanaan ku falanqaynaynaa go-aankiina halkanaa lagu qaadanaya marka halkii laga sugi lahaa in shirka dambe arin yar oo iminka fulintiisu ay naga taagan tahay ayaa halkan lagu dhammaystiraya dabeetana iyadoo waxii yaryaraa la qabtay ayaa shirkii la tegaya hadhow si markaa qodobada ka waaweyn loo kala qaato markaa shaqadii ayuu fududaynaya maalinlaha ahayd waxaa idiin muuqday ee kalifaynaad sidan uga fikirtaan idinkoo uga faa'iidaysataan oo nidaam shaqo dowladeed ama xafiisyada socday xagga loola soo wareego sidee ku dhalata walaal waxay ku dhalatay waxa weeyaan shaqooyinku waa waa sii ballaaranayaan dowladaha hoose waa kuwan adeegyadii inta badan lagu soo dadejinayo qof kasta shaqadiisa ka tan badatay halkii la isdaydayan lahaa ee aad maayir doonan lahayd ee agaas- agaasimo kale ama wax xogayi doonan lahayd waxa la fududay qof kasta isagoo shaqadiisii haysta oo xafiiskiisa ku sugan ama goobtii shaqada maayirkana howlihiisii kale ee, dibadeed ama gudeed uu hayo inaan inta la isdadoon lahaa halkan lagu falanqeeyo matalan wixii ku xidhma maayir halkan markan dhigo deg deg buu maayirka u arkayaa falcelintiina markaas soo dhigaya walow aan ogahay somalilan gudaheeda in adeega internetku een, runtii aada u wanaagsan yahay meelo badana laga isticmaalo oo laga yaabo dadka tiradooda badan inay isticmaalaan mararka qaar bay dhacday khadka hawada laga waayo shaqadii soo joogsan maysa markaa maxaa xal ugu tala gasheen waxaan technologyga la yidhaahdaa ama khadkan isgaarsiintu waa khad waddankeena aada runtii imika ugu badan oo gaar ahaan aada u fududaaday helitaankiisu dowladda hoose oo kale tiraba laba khad baa noo xidhan waxay fudeydiyeen inay bixiyaan khad capacity badan leh oo inta badan isku halayntiisu ay aada u hayr sarayso matalan marka aada weydo telesom waxa kuu xidhan samtel labadaa haddaad weydo oo ruutarradii iyo systemkiiya moobiladiiba qof walba foorjigiis iyo simi kaarkii ka isticmaalaya marka wuxuu noqday waxaan inta badan noloshii baa lagu lamaaneeyey oo nolosheenii ahaa noloshii cilladiisuna iska iminka aad bay u yaraatayba agaasi markaan u nimaadno arrintan aad iminka ka warramanaynu ka sheekaysanano waa gudihiinii waxaan ogahay dowladaha hoose waxay qabtaan adeegyadeeda ugu ballaadhan ee marka la garanayo ama mas-uul gacanta ku haya u garanaya la qaban karee dadku uga baahan yihiin waa halka baahida ugu badan ay ku xidhan tahay idinka haddaad saa u xidhiidhasaan maxaa qorshaa idinkii iyo bulshadii u adeegayseen sidee isugu xidhmaysaan iyagama jira nidaam aad isugu xidhantaanoo kan iminka in maayarkii la raadiyo la daydayo ka fudud horta marka hore waxaan ugu talagalnay qorshahan hiigsi fog buu leeyahay kan waa barbilow waxaan ugu talagalnay in bal horta maamulki aan ku bilowno maamulkii haddii aan ku guulaysano in shaqaaliin la gulbaahiyo oo system markaa shaqaaliina ay isku ku kala war qaadan karaan la helo haddii labadaa lagu guulaysto fishinkeygu waxa weeyaan dadkaan u adeegayna bulshadiiya wixii aanu qabanayno iminka tusaalahaan mashaariicdan doonina samadlaha inaan qabanno dadka waan soo casuunaa kulannaan qabanaa dabeetana markaasaa dadka laga buuxiyaa kuwishaneerkii baahidooda ay dalbadaan mustaqbalka waxaan u soconnaa tusaale ahaan kulamadaasoo kale qof kasta oo degbada u dhashay ama ka soo jeeda ama reer somalilanba inoo aan systemkan intan ballaarino mashaariicda sanadlaha halka iminka dadkoobana ka qayb qaataan inay bulshada oo dhan danayn inta danaynaysaa ay si online uga qayb qaadan karayaan sidoo kale cashuuraha oo kale iyagana waanu wadnaa oo ina mustaqbalka ay dadku cashuurta online ku bixin karayaanba waxaan doonaya inaan la jaan qaadno waxaan oo dhan nugu kalifaya wax weeye baahidii adeegsiga habkan markaa teknolojiga casriga ah marka inaanay dowladdii hoose ka hadhin oo ay la tallaabsatay isla jaan qaadaan
dhegeystayaal aad buu umahadsanya kaasi wuxuu ahaa jimcaale cabdilaahi oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada berbera waxaana uu warramayey barnaamijka dhallinyarada ee v o a iyo weliba wariyaha v o e da ee barkhad maxamuud kaariyo waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee laantaaf soomaaliga v o a idinka imanaysa washington
duhur wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay shaqo abuur u samaynayaan dhallinyaro gaadhaya ilaa kun qof waxaana tan iyo markaas ay dhallinyaradu ku howlan yihiin inay codsiyadooda geystaan degmooyinka ay magaalada ka kooban tahay arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli la tilmaamayo in uu sarreeyo heerka shaqola'aanta ee dhallinyaradu haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaas islamarkaana warbixintan ku eegaya waa markii ugu horreysay ee ku dhallinyaro ah ay mar qura shaqo ka helaysa dowladda hoose xamar waxaana xarumaha degmooyinka muqdisho ka socda geysashada codsiyada shaqooyinka dhallinyaradu ay geysanayaan degmooyinka ay ku nool yihiin maamulka gobolka banaadir ayaa u sahla dhallinyaradu inay tagaan xarumaha degmo walba ay ku nool yihiin dhallinyarada iyadoo degmo walba la siiyey tiro dhallinyaro ay kasoo diiwaangelinayaan degmooyinka ay degan yihiin dhallinyaradan qaarkood oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada v o a ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay iyagoo xusa inay taa tillaabo wanaagsan wax badan ay ka bedeli karaysa nolosha dhallinyarada
waan ku faraxsannahay in kun dhallinyaraha horta shaqa abuur loo sameeyo oo uu u sameeyo u ballan qaado gobolka banaadir shaqadaas aad baa loogu baahan yahay gaar ahaan dhallinyarada laakiin shaqadaas haddii si hanaan cadaalada loo qaybiyo aad baan ugu faraxsannahay waadna soo dhoweynaynaa midda kale haddii si cadaalada loo sameeyo dad badan baa ninka la yidhaahdo fursado ka heli karaa
cabdicasiis xasan waa mid ka mid a dhallinyarada ku dhaqan muqdisho waxauna iga warrama dareenkiisa horta annaga haddii aan nahay ee dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa in shaqa abuur wanaagsan noo sameyso dowladda federaalk soomaaliya maadaama oo labaatan sano in ka badan aan ahayn shaqa la-aan waxaan hadda soo dhoweynaynaa shaqadaas ee noo sameynayso dowladdeena aad iyo aad aan usoo dhoweynaynaa waxaana kula dardaarmi lahaa in si cadaalad ay ku jirto in loo qeybiyo shaqada loo sameynayo dhallinyarada lagana saaro in qabiil lagu qeybiyo iyo four point five marka aad ayaan ugu faraxsannaha inaa shaqadan oo kale ee dowladdeena ee fursad noo siiso inaan helno toddobiyo tobanka degmo gobolka banaadir maalmihii lasoo dhaafo waxay ahay mid mashquul badan waxaana albaabka xarumaha taagnaa dhallinyaro saf ugu jira inay gudaha u gudbaan iyagaa wato codsiyadooda shaqo halkaasi looga qabanayay cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba waa v o a washington idinka imanaysaad degeysanaysaan ciyaarihiiba ay noo soo socdaa oo aad ku maqli doontaan kulamadii ugu dambeeyey la yeeshay iyo weliba natiijooyinka horyaalada iyo weliba heerka kala iibsiga iyo weliba ciyaaraha kala duwan balse marka hore aynu jalleecno dhinaca iyo weliba heesaha waxaad ku soo dhowaataan heesta dardaaran waa codka nimco yaasiin caraale iyo weliba maxamed biike
haddahaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaana yar aan ku farugo haddahaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaana yar aan ku farugo a
shaabshiyo wax ku sii dulbeeya daayina ka ilaashi u soo dadaalaya wax ku dibin daabshiyo wax ku sii dulbeeyaba daayina ka ilaashi u soo dadaalaya
codkaas nimco yaasiin iyo maxamed biike iyo heesta dardaaran haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socoteen haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub dhinacayo waddanka talyaaniga haddii aynu ku horreyno kulamada dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ahaa saddex iyo labaatankii bishan waxaa dheelay naadiga rooma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga yudanese waxayna kaga adkaatay saddex gooli gool saddexda gool naadiga rooma waxaa u kala dheliyey stephen elshraawi oo laba gool u dheliyey halka eden zekon oo goolka koowaad uu ku furay diego beroti ayaa goolriga oraha ka khasaaray daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad naadiga rooma ha yeeshee isla daqiiqadii sagaashanaad waxaa kooxda kubadda cagta yudanese la timid goolka madiga ay dhalisay ciyaartan waxay ku dhammaatay saddex gooli gool naadiga sbaal waxa ay la ciyaartay naadiga s s c napoli waxaana loogu awood sheegtay saddex gool iyo laba gool oo naadiga napoli ay ku badisay yuventus waxa ay dubatay oo ay ku barbartay naadiga torino ay kaga adkaatay afar gooli waxba ciyaaryahan baolo dibala ayaa mar kale wacdaro ka dhigay kulankaasi torino ay la dheeleen waxaana afartaasi gool laba ka mid a uu ahaa ninka dheliyey ayeeshee shalay oo axadda ahayd ayaa naadiga ac milan guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga zambadori ay u safartay laba gool waxba ayaana naadiga milan afka ciidda loo daray duvan zabata iyo ricardo alvares ayaa labada gool naadiga kubadda cagta zambadoria u dhaliyey kaleri waxa ay laba gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga kievo verona naadiga bonaventon waxay u socdaashay naadiga croton laba gooli waxba ayaa afka ciidda loo daray lazio ayaa guul qurux badan ka gaartay naadiga hellas verona ay marti u ahayd waxaanay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba interna gooli waxba guul dirkhi ayay ka gaartay naadiga genowa ciiraan danilo diambrosi ayaa daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad goolka keliga ee naadiga kubadda cagta inter ee dhalisay islamar ahaantaasina goolkii ciyaartaasoo idin layska dhaliyey u dhaliyey hayeeshee markaa kadib naadiga genowa waxaa roose ka qaatay laba ciyaartooy oo ka dhigtay inay ku dhammaystaan sagaal ciyaaryahan saswala iyo bolonyo kulmeyna gooli waxba naadiga saswala ayaa afka ciid loo daray fiorentina waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga atlana horyaalka naadiga s s c napoli ayaa farqiga goolasha ku hogaaminaysa oo lix kulan oo ciyaartay iska leh siddeed iyo toban dhibcood waxaase dhinaca dhibcaha ay isaga mid yihiin naadiga yuventus oo iyaduna lix kulan oo ciyaartay iska leh siddeed iyo toban dhibcood inter ayaa iska leh lix iyo toban dhibcood laziana saddex iyo toban dhibcood iska leedahay romana laba iyo toban dhibcood ay iska leedahay ac milan oo kaalinta lixaad fadhisan waxay iska leedahay laba iyo toban dhibcood naadiga west ham united waxa ay laba gool iyo saddex guuldar kala kulantay naadiga tottenham hotspur banley iyo harrisfield town wax goolal iska meydhalin xeertooda ebri eber ay ku kala dhamaysteen everton laba gool gool waxay kaga adkaatay naadiga f c barnmouth oo yeeshee naadiga manchester city ay ku barbartay naadiga crystal palace waxaana kaga adkaatay shan gool waxba southampton iyo manchester united gool waxba naadiga manchester united ayaa ku awdroonaatay ciiryahan romelo locaku ee daqiiqdii labaatanaad goolka u dhaliyay naadiga manchester united stark cityn waxa ay guuldaro afar gool iyo waxba kala kulantay naadiga chelsea swan city oo ay martigelisay naadiga watfordna waxaa lagu awdroonaaday laba gooli gool leicester city iyo liverpool oo wada dheelana saddex gool iyo laba gool naadiga liverpool ayaa ku wadroonaatay sidoo kale waxaa dhegeystayaal maanta dhici doona arsenal waxay martigelin doontaa naadiga west bromich albion brighton and have albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga newcastle united horyaalka manchester city iyo manchester united ayaa wada hogaaminaya min lix iyo toban dhibcood iska leh min lix kulan oo ay ciyaareen chelsea waxay leedahay saddex iyo toban dhibcood tottenhamna koo iyo toban dhibcood liverpoolna dhibcaynta la mid ah ayay iska leedahay watford ayaa sidoo kale koo iyo toban dhibcood iska leh dhinacya dalkaasi spain haddii aynu aadnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen toddobaadkan naadiga kubadda cagta ee atletico madrid waxa ay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga sevilla alavas iyo real madrid ooda kulmeyna laba gooli gool naadiga real madrid ayaa ku awoodroonaatay atletico bilbao iyo malakha saddex gool iyo saddex gool ay isla dhaaf waayeen barcelona iyo khironana saddex gool waxba naadiga barcelona ayaa ku awoodroonaatay sbanyol afar gool iyo gool waxay dartay naadiga deportivo la karanya khitafe waxaa afar gool waxba kaga adkaatay naadiga valerial eber iyo seltavigo afar gool waxba naadiga seltavigo ayaa ku awdroonaatay las balmas waxa ay martigeliseen naadiga leganes laba gool waxba naadiga las balmas ayaa afka ciidda loo daray real associatedna waxa ay guuldaro kala kulanto ay martigelisay weliba naadiga valencia maanta real batis waxay la dheli doontaa naadiga levente horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo lix kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay siddeed iyo toban dhibcood atletico madrid ayaa afar toban dhibcood iska leh sevilla saddex iyo toban dhibcood valenciana laba iyo toban dhibcood real madrid oo shanaad joogtana koo iyo toban dhibcood ayay iska leedahay dhinaca dalka faransiiska haddii aynu jalaxnana naadiga b s g ayaa taaka loo dhigay waxaana ay goollala-aan bareeja la gashay naadiga montbler lille iyo monaco oo dheelena waxa ay afar gool waxba ku abaaturnaatay naadiga monaco naadiga niisna waxa ay bareejo labay laba la gashay naadiga hungris waxaa sidoo kale metsi trois oo wada kulmeyna gool waxba naadiga mets afka ciido loo daray lyon waxa ay bareejo saddex iyo saddex la gashay naadiga dion waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga b s g oo toddoba kulan oo iska xirtay sagaal toban dhibc iskale monaco waxay leedahay siddeed toban dhibcood boqdo shan iyo toban dhibc iyo iskaleda saint etian afar iyo toban dhibcood iyo iska leedahay dhegeystayaal dhinacayo jarmalka haddii aynu jaleexnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta bayan munich ayaa laba gool iyo laba gool la gashay naadiga wolfsburg hovenham iyo shalka oo fourna laba gool iyo waxba naadiga hovenham ayaa ku wadroonatay menza oo five waxa ay gool iyo waxba dirtay naadiga hert barlin naadiga stuttgart iyo augsburgna goola la-aan bareejo ay isla laafawaayeen vader bremen iyo vrebergna barbaro goola la-aan ayay ku kala baxeen brushia dudman ayaase ku tumatay naadiga brushia monshon gladbach lix gool iyo gool ayayna kaga adkaatay brushia dudman ayaa hogaaminaysa horyaalka oo lix toban dhibcood iskale lix kulan oo ciyaartay hovenham ay afar toban dhibcood iskale bayan munichna saddex toban dhibcood ay iska leedahay hanover sagaashan iyo lixna waxay leedahay labayo toban dhibcood beri kulma ka tirsan champions league ayaa sidoo kale la leeli doona haddaan kulmada beri la ciyaari doona idin dulmar waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta sevilla iyo maribor ayaa kulmi doona spartak moscow iyo liverpool ayaa ah kulan kale oo xiiso badan manchester city waxay la dheli doontaa naadiga shakhtar donesk s s c napoli iyo fenord ayaa sidoo kale kulamada bere dhici doona ka mid ah basigtas waxay la dheli doontaa naadiga razan paul sport libzig naadiga monaco waxay la dheli doontaa f c porto naadiga kubadda cagta abwal waxay la dheli doontaa naadiga tottenham hotspur brushia dudman iyo real madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhegeystayaal xubinta cayaaran halkaas aynoo joogto
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo weliba xubintii ciyaaraha gebagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku sii siqaynaayo haatanna haddaan idiin kala baxo heestaa my lof iyo weliba qaadira jacayl dhegeysa aboon
afka dhuxula dhaaya indhaa dalad wanaagaaga dhaldhalaal guudkaaga midabka dabiiga dhuxula dhaaya indhaa dalad wanaagaaga dhaldhalaalka guudkaaga midabka dabiiga
qaadira jacayl waxay gebagabow tahay idaacadda iyadii duhurnimo ay si wada jira idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacan oo ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu hawada dib uga kulmayno afarta galabta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
dhibicduna kuwayntaa